Magaalada Ceeryaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalin jabinayeen in ka badan toban arday oo baratay culuumta shareecada islaamka kana aflaxay Machadka Shamsul Culuum ee magaalada Ceeryaabo. Xubno ka mid ah maamulka gobolka kan degmada Ceeryaabo, aqoon-yahano, madaxda maamulka machadka, waalidiin iyo marti-sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabadda. Maxamed Maxamuud Muuse, maamulaha Machadka Shamsul Culuum, ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalin jabisay.
macadka qaybtan faraca ceergaabo waxaa la aasaasay labada kun iyo sagaal iyo tobankii bishii lixaad Een, guud ahaan macadku saa ku qoran boodhkiisa waa farc ka mid ah jaamacadda shamsul culuum ee furuucda badan leh qaybtii ceergaabo weeye waxaa la aasaasay labada kun iyo sagaal iyo tobankii bishii lixaad ayaa la aasaasay muhiimadda loo aasaasay macaahidan waxa weeye in la helo dad jiil xambaarsan kitaabkii ilaahay iyo culuumtii shareecada labadaba xambaarsan sistamka macadku uu ku shaqeeyo waa macaahidda kale uu kaga duwan yahay marka koowaad waxaanu qaadanaa ardaygu qur-aanka dhameeyey ayuu macadku qaataa ardayan qur-aanka dhammayn macadka ma galo iminka ardayda halkan idinka muuqata ee macadka ka qalin jabisay waa toban arday macadka markaanu aasaasnay waxaanu ku aasaasnay arday ah saddex iyo toban arday galaaskii koowaad ilaahay fadligiisa tobankii baa maanta dhameeyey saddexdii uma suurtogelin inay macadka dhammaystaan Qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen.
waxaa qiimuhu uu ku jiraa oo ay tahay in lagula dadaalo ubadka ilaahay diintiisa oo kitaabka ilaahay ugu horreeya ugu weeyahay inay macrifo u yeeshaan haddii arrintaas laynaga helo waxaynu noqonaynaa walaalayaal dad garta waxa ilaahay uu u abuurtay Een, waxa weeye farxaddan dee duco iyo dhiirigelin unbaa taalla waxaan aada ugu hambalyeynayaa ardaydaas een, maanta dhammaysay maxadka shamsul culuum ee qaybtiisa ceeri gaabo runtii een, sida hore looga dhawaajiyey macad macaahidda shamsul culuum way ka duwan yihiin macaahidda kale bilxaqiiqa marka la eego een, siday wax u wadaan iyo nidaamkooda iyo xifdigooda iyo dadaalka ay ku bixiyaan Een, sidaan hadda maqlaynay ardaygu halkan ma soo gelayo ilaa uu qur-aanka soo xifdiyo waa nahjigii iyo dariiqii lagu yaqaanay culimmadeennii hore in ardaygu ilaa uu waxa weeye qofku markuu qur-aanka xifdiyo dabeetana wixii kale uga sii gudbo sababtana waxay tahay dee qur-aanku culumta oo dhan buu asal u yahay maanta inama hor fadhiyaan ilaahay fadligii kuwii qadaadka xiraa iyo kuwii yooyeysnaa laakiin waxayna hor fadhiyaa arday ay ka muuqato eh, sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cimaamaddii xidhan oo khamiiskii xidhan oo ay cilmigiina wata
waayo carruurteennii baa ka qo- qalin jabinaysa oo qur-aankii ka qalin jabisay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa wax loogu mahadiyaa adduunka lama wada haysto dadku waa u ducaynaynaa waxaan leenahay halkaa ka sii wada